hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliyeed ayaa bilowday wadatashiyo ku saabsan aasaaska xarunta ka jawaabidda xaaladaha degdega ee amniga internetka xaruntan waxay noqon doontaa mid muhiimad weyn u leh xoojinta amniga internetka dalka iyadoo diiradda ay saaraysa sugidda amniga kaabayaasha aasaasiga sida isgaarsiinta maaliyadda iyo kuwo kale wadatashigan waxa uu socon doonaa muddo saddex maalmooda waxaana ka qaybgelaya daneeyayaasha muhiimka ah ee ka kala socdo dhammaan hay-adaha dowladda bangiyada xawaaladaha shirkadaha isgaarsiinta internetka iyo weliba ururada bulshada aasaasida kooxda waxay calaamad u tahay horumar weyn oo ku saabsan dadaaladeenna joogtada ah ee lagu sugayo kaabayaasha qaranka ayuu yidhi maariyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka kooxdani waxay noqon doontaa tiirka dhexdhexaadka ee qaabdhismeedkeenna amniga internetka iyadoo ay ka jawaabayaan laamaha amniga xawaaladaha ururinta xogta amniga islamarkaana yareynaya khataraha iyo nuglaanta teknolojiyadda ayuu si raaciyey xaruntan sirtiga ama kooxdan sirtiga ujeeddadeedu waxay tahay inay ka jawaabaan si degdeg ah aruuriyaan xogta la xiriirta amniga internetka dalka si fiicanna ula falgalaan aruuriyaan khataraha macquulka yareeyaan nuglaanshaha ka imaan kara isticmaalka teknolojiyadda dalka hadday tahay xukuumad hadday tahay ganacsi iyo haddii ay tahay waxbarasho intaba kasukow waxaa ogtihiin in internetka maanta isticmaalkiisu aad ugu sii baahayo dunidao dhan si gaara dalkeenna oo africa si gaar ah waxyaabaha la sheegay waxaa ka mid ah shantii sano ugu dambeysay in saddex boqol oo mar boqolkiiba saddex boqol uu kordhay dembiyada internetka ilaa iyo sanadka waxaan isleenahay waa kor inuu socda laga yaaba dhanka kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda soomaaliya mudane maxamed aadan macalin oo daafurayey wadatashigaasi ayaa muujiyey muhiimadda xaruntan isagoona sheegay inay sii kordhin doonaan weerarada internetka ee caalamka dhismaha kooxdan wuxuu ku yimid wakhtigiisii xaruntanna waxa ay kaalin weyn ka qaadan doontaa ilaalinta xuduudaheenna dijitaalka ah iyo xoojinta ujeeddooyinkeenna dhaqaale iyo amniga qaran ayuu yidhi wasiirka
waxaan marka hore bogaadinayaa hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad curad ah hay-adaha wasaaradda hoos yimaado hay-addii ugu curadsanayd ah oo maanta noo soo qabanqaabisay qorshahan saddexda beri a halkan u joogtaan oo ah wax badan waxaa la maqli jiray xaaladaha degdega oo ka jawaabid xaalada degdeg marka dadka soomaaliyeed waxay marba haddii degdeg ay imaato waxay iska aaminayaan dhinaca caafimaadka iyo in jawaab laga bixiyo marka maanta waxaa loo fadhiyaa maadaama teknolojiyadii ay adduunka halkaa marayso soomaaliyana ay qayb ka tahay marka in laga jawaabo teknolojiyada waxaa iyo internetka sidii looga jawaabi lahaa marka wixii dhibaato oo dhaco ama weerarada ka dhaco maadaama sistamyo iyo softwero loo guuray wadatashiyadan ayay ujeeddadoodu tahay in saddexda maalin looga doodo laguna falanqeeyo sida ugu habboon ee aasaaska xarunta ka jawaabidda xaaladaha degdega ee amniga internetka taas oo lagu xoojin doono amniga internetka soomaaliya